الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu joognay aayadda laba iyo afartan ee min suurati الnisa qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu la taqrabuu الصalaةa waantum sukaara xata taclamuu ma taquluuna wala junuba ila caabirii sabiili xata tغtasiluu allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyayow laa taqrabu الصalaata ha u dhowaanina salaada wa antum sukaara walxaal antum idinku sukaara aad tihiin qaar sakhraansan aad tihiin ha u dhowaanina salaada xataa taclamuu ilaa aad ka garanaysaan oo ka aqoonsanaysaan maa taquuluuna ay aladii taquuluunahu ka odhanaysaan ilaa aad ka garanaysaan salaada ha u dhowaanina walaa junuban xaalaa janaabo qabtaanna salaada ha u dhowaanina ilaa cabiri sabiilin yani fii xaalin min alaxwaal ha u dhowaanina ilaa xaalaad tihiin mooyaane cabiri sabiilin qaar waddo ka gudbaayo xaalaad tihiin mooyaane xaalad kale ha u dhowaanina xataa taktasiluu ilaa aad ka maydhanaysaan janaabadaas ha u dhowaanina wain kuntum mardaa haddaad tihiin qaar buka aw calaa safarin ama aad tihiin qaar safar ku sugan oo socdaal ku sugan aw jaa'a ama uu yimaado axadu minkum axad idinka midi uu ka yimaado min alghaa'iti korka uu ka yimaado halka lagu soo xaajo guta uu ka yimaado aw laamastum ama aada taabataan annisaaa dumarka aada taabataan falam tajiduu aydaan helin maaan biya aydaan helin fatayamamuu u qasda saciidan yacni ciid u qasta ama arlada korkeeda waxa ku sugan u qasta ama fatayamamuu gegebaysta saciidan ay bisaciidin saciidan ayiban ay bisaciidin ayib yani ciid wanaagsan ku gegebaysta ama waxa arlada korkeeda ku sugan ee ayibka ah ee wanaagsan ku gegebaysta asalka tayamumku waa qasadka ayaa la yidhahdaa laakiin sharcan hadda waxaa loo isticmaalay oo nusuusta loogu isticmaalay gegabada marka la yaqaano ama dadka qaarkood ay markaa boodhaysi ka cabiraan famsaxuu biwujuuhikum famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wejiyadiina ku masaxa wa aydiikum gacmihiinana ku masaxa yani saciidkaa wax ka mida ku masaxa in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay cafuwan mid cafin badan oo gafuuran dembi dhaafis badan gufraanki iyo cafwigu labaduba waa dembi la dhaafayo laakiin cafwigu waxaa loo sii isticmaalaa in raadkii dembiga xataa la masaxo oo la baabi'iyo gufraankana waxaa loo sii isticmaalaa in markaa qofkii inta laga dhaafo loona xilqariyo marka marka la israaciyo farqi baa u yaro dhexaynaya dembigii oo la dhaafayo oo haddana loo xil qarinayo ruuxii iyo dembigii oo laga dhaafayo oo aahaartii iyo raadkii dembigu lahaana laga masaxayo aayaddani sabab bay lahayd sabab saxiixa ku soo aroortay oo khamrigu waagii hore wuxuu ahaan jiray fii awali alislaam mid bannaan buu ahaa oo xalaal ah marka jamaaco saxaabadii ka mid ah ayaa cabdiraxmaan ibnu cawf intuu casuumad sameeyey u yeedhay markaase casuumaddii markii la cunay baa sharaabkii la cabbay ila khamrigu markaa waa banaanaay oo lama xaaraantinimayna khamrigi iyadoo la cabsan yahay ayaa salaada waktigeedii soo galay salaaduna waxay ahayd salaad jahriye ah oo qiraa'ada sare loo akrinaayo cabdiraxmaan ibnu cawf baa tujiyey dabeedna faatixada dabadeed wuxuu ku akriyey qul yaa ayuha alkaafiruun dabeedna waa qalday oo laadii buu ka tegey laa acbudu ma tacbuduun dabeedna waxay noqotay acbudu ma tacbuduun arrinkaasi markuu dhacay ba aayaddani soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaata waantum sukaara xata taclamuu ma taquluun sabab nuzuulkaasina waa saabit marka aayadda mu'miniinta waxaa loogu yeedhay magaca iimaanka waatuu cabdullahi ibn mascuud oo yihi haddaad maqasho ilaahay oo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dhegtaada raarici buu yidhi fainahu khayru tu'maru bihi aw sharu tunhaa canhu haddaad yaa ayuha aladiina maqasho dhegtaada raarici ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa lagaa nahiyaya oo lagaa reebaya marka hadda nahyi baa daba yaala nahyi baa ku xiga laa taqrabu الصalaata waantum sukaara salaad ha u dhawaanina idinkoo sakhraansan yani ha tukanina loo jeedaa culamada qaar waxay u daliishadeen ruuxa sakraanka ahi inuu mukalaf yahay lala k lala khitaabayana laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen isagoo sakhraansan in lala khitaabaayo aayadda kama cadda waxaa looga jeedaa markay saaxiga yihiin baa lala khitaabayaa waxaana loo jeedaa wakti salaadu soo dhowdahay khamriga ha cabbina si aan salaadu idinku soo gelin idinkoo sakhraansan oo dabeedna aynay uga dhalo inaad tukataan idinkoo sakhraansan marka awqaadda kooban ee sakhraddu aynay jidhka ka baxaynin ee waktiga salaada ka hadhay ay yar tahay awqaadda caynkaasaa laga reebayaa khamriga inay cabbaan taasna waxaa ka dhalanaya yarayn khamriga ay yareeyaan marka tadriij baa ku jiray macnaha insaan looga jeedaana saxiixa culamada qaar tafsiir kalay saareen oo waxay u fasireen laa taqrabuu alsalaata waa min baabi xadfi lmudaaf ba yidhaha ay mawaadica asalaati wa antum sukaara amaakinta salaada lagu tukaday ee loo gaar yeelay masaajiddaa loo jeedaayo ha u dhowaanina idinkoo sakhraansan xataa taclamuu ma taquluuna walaa junuba ila caabiri sabiil xata taktasilu dabada akhirka aayaddana waxay ku fasireen yani qadarka labaad ay kuxigaan ujeedaa walaa junuban ilaa cabiri sabiilin xataa taktasilu ruuxii junubka ahaa masjidka inuu soo galaa inaana u banaanayn allahuma ilaa inuu rabo inuu dariiqaana ka soo galo kaana ka baxo oo uu ka gudbaayo mooyaane oo macnaha caynkaasay culamada qaar ku xambaareen aayadda waana sida laga soo wariyey yaziid ibnu abi xabiib oo taabiciinta ka mida macno noocaas oo kale uu tilmaamayo saxaabada qaarkood inay masjidka soo geli jireen iyagoo janaabo qaba ilaa ay ka soo degtay walaa junuba ila caabiri sabiilin xataa taغtasiluu ibnu jariir atabarina macnaha noocaas u arjaxay oo doortay iyadoo la janaabo qabo inaan masjidka lagu sugnaan karinna waxa qaba jamaahiru ahli lcilmi lakin tafsiirka aayadda macnaha lagu fasiraayo waa laga raajaxsan yahay walow ibnu jariir atabari haba doortee tafsiirka arjaxay waxa uu yahay waa tafsiirka hore waxaana u daliila in macnaha looga jeedo sababu nuzuulka saxiix ee ku soo arooray waayo cabdiraxmaan ibni cawf iyo asxaabtiisu markaas masjid inay tageen riwaayaad kuma sheegayaan waxaa loo diidaayay waxay ahayd inay salaada tukadaan iyagoo sakhraansan taas iyadaa baa loo diiday ama asarka yaziid ibn abi xabiib oo ibnu kasiirkuna uu soo aroorinayo kana aamusayana yaziid ibn abi xabiib waa taabici waa min siqaati taabiciin taabiciguna hadduu sabab nuzuul sheego wuxuu noqonaya min qabiil mursal waayo sabab nuzuulka marka hore waxaa la siiyaa xukum rafci saxaabi marka hadday ka sugnaato sabab nuzuul xukmu rafci baa lagu xambaaraya tafsiru صaaxibin lahu tacalluqu bisababi rafcu lahu muxaqaqu صaaxibu طalcati اlanwaar akuka ku odhanaya nadmiga musطalaxa ah ee طalcatulanwaarka la yidhaahdo yaa uu saaxibu lmaraaqi tiriyey isagoo alfiyada usuulka ee maraaqiga alfiyada alfiyada alfiyada musطalaxa ee ciraaqi alfiyat اlciraaqi ugu talagalay sulufkeed inuu macnaheeda kusoo koobo ayuu wuxuu odhanayaa saaxibu lmaraaqi tafsir صaaxibin lahu tacalluqu waa isla isaga un طalcatulanwaarna isagaa leh maraaqigana isagaa leh tafsiru صaaxibin lahu tacalluqu bisababi rafcu lahu muxaqaqu tafsiir صaxaabi oo sabab ku tacalluqa marfuucnimo uu marfuuc yahay muxaqaq bay u tahay waa mid dhab ah kutub musalax oo dhanna macnaha waa qorayaan hadda daakiraduun baa beytkaasi un yani ku sugnaa laakiin kutubta kale ee marka waxaa nadmiyada ah ee musalaxa laftooda iyo kuwa nasarkaa mid waliba waa qorayaan kutubta roonroon baan ujeeda asal ahaana imaam abu cabdillahi alxaakim baa sheegay culamada kale muxadisiintuna waa ku raacay saas aawade hadduu taabici yidhaahdo aayaddan sabab nuzuulkeedu waa caynkaas waxay noqonaysaa min qabiil daciif waayo marka koowaad hadalka uu taabicigu yidhaahdo inuu xukmu rafci yeelanayo la islama ogola bale agsarka muxadisiintu ma ogola in muxadisiinta ka mida oo yar abubakr ibn alcarabiya ka mid yihiin ayaa waxay ku tageen in taabiciga laftiisa waxa uu ka hadlay haddaynay ku saabsaneyn wax majaal ijtihaad iyo ra'yi ku leeyahay in xukmu rafci la siinaayo warkaa taabiciga laakiin haddiiba laga soo qaado sidaa lafteeda iyada inay qawi ahayn dee wuxuu noqonayaa min qabiil mursal mursalkuna waa min qismi daciif sida saxiixa ah sidaas aawadeed sababtaa uu sheegay yaziid ibn abi xabiib lama cuskanaayo waxna laguma dhisaayo waxaanu khilaafsan yahay sababta saxiixa ee aayadda kusoo degtay taasina dacfi kale usii kordhinaysa taziidu dacfan cala dacf amaa masalada ku saabsan junubku masjidka ma ku sugnaan karo mise kuma sugnaan karo ruuxa janaabada qabaa wakada la waxaa la mid ah gabada gabadha dhiigga caadada lina waa lamid ama nifaaska haddii laga aamin qabo masjidka in najaasa gaadho haddii laga aamin qabo ma u banaanaanaysa inay ku sugnaadaan mise mise uma banaana ahlu cilmigu waa isku khilaafeen jamaahiru ahlilcilmi oo ay ka mid yihiin saddexda madhabood madhab ashaaficiya wa madhab almalikiya wa madhab alxanafiya waxay ku tageen inaynay u banaanayn masjidka inay ku sugnaadaan laakiin gudubka uu ka gudbo mid ahaan uu ka gudbo oo dacal ka soo galo dacalka kale ka baxo haddii najaaso laga aamin yahay xaalka caynkaasa waa baneeyeen culamada qaarkoodna xukun gaar ay siiyeen gabadha markaa dhiigga nifaaska ama dhiigga caadada leh oo waxay yidhaahdeen waxaa laga aamin qabay in dhiiggaasi markaa masjidka ku dhaco saas aawadeed bacdi marka isagaa u baneeyey ka janaabada qaba oo gabadha markaa u diidaaya haddii dhiiggii ay leedahay ayaa markaa jira bacdi culamada ka mid ah oo ra'yigaa ku tegay baa jira ama min xaysu daliil haddii la eego waxaa soo arooray xadiis sheegaya inii laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub xadiiskaana culamada qaarkood waa u daliishadeen masalada mas'alada lakin xadiiskaasi waa daciif sida jamac culamada muxadisiinta ka mida ay u caddeeyeen ibnu kasiirka laftiisa oo shaaficiyulmadhabina uu caddaynaayo xadiiskaasi waa daciifa ma asixin waa xadiis daciifa marka صaxiix ma laba dariiq bay culamada qaarkood dooneen inay isku quweeyaan sida shawkani oo kale u maray oo yihi xadiiska waxaa laga soo wariyey laba dariiq ama laba صaxaabi oo kala duwan baa laga soo wariyey waa umu salma iyo caaisha marka midkoodba ka kale waa quweynaya lakin calى kuli xaal sida markaa صaxiixi waxay tahay inayna isquweyneyn xadiiskuna madaarkiisu raawi kayuu ku wareegaya taasina waxa weeye ma aha laba xadiis oo kala duwane raawi ibdiraabay baa marna sida u wariyey marna sida u wariyey ama gabadh la yidhahdo jasratu binti dajaaja ayaa markaa waxa weeye marna xadiiska ka dhigtay inuu yahay min musnadi caaisha marna min musnadi umi salama gabadhaana wax tawsiiqiyey ma jiraan ayuu albani yidhi waxa yidhi waa siqa ma jiro oo muctabar ah imaamu lbukhaarina wuxuu yihi cindaha cajaa'ib agteeda cajaa'ib ba ahaatay cibaaradaasna waa cibaaro culamadu u isticmaalaan jarxi marka waxay noqonaysaa inuu bukhaari jarxiyey buu noqonaya saas aawadeed jamc muxadisiinta ka mida baa caddeeyey xadiiskaasi inuu daciif yahay waanu asixin imam alkhaaabi oo shaaficiyu madhaba waxa uhi jamaca muxadisiinta ka mida daciifisay imam lbayhaqi oo isaguna shaaficiyu madhaba waxa uhi laysa bilqawiy xadiisku qawi ma aha qawi ma aha cabdulxaq isaguna waxau yihi oo isaguna malikiyu madhab ah waxau ihi laa yahbutu xadiiskani ma sugna isma ibnu xasmi isagu waa ku mubaalagooday oo isagu wuxu uhi waa bail almuhim dariiqyo kaleo lagu quweeyana looma hayo saas aawadeed alaslu bara'atu dhimma ruuxa junubka ah aayadda fasiraadda lagu fasirayo in looga jeedo masjidka inuu ku sugnaado in loo diidaayo tafsiirka caynkaasa waa laga qawisan yahi oo tafsiirka kalea ka raajaxsan weliba waxaa sii ayidaya jamaaco saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida sida ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa kusoo aroorinaayo ayaa waxaa ka asaxday sida saciid ibnu mansuur wakayruhu soo wariyeen bisanad saxiix siduu markaa ibnu kasiir sheegay in iyagoo janaabo qaba ay masjidka fadhiisan jireen oo ku sheekaysan jireen markay soo weysaystaan waysada salaada yani janaabada iyagaan ka maydhan ayaa markay waxa weeye soo weysaystaan oo wayso salaadeed soo weysaystaan waysada salaada loo weysaysto oo kale markay soo weysaystaan masjidka inay fadhiisan jireen iyagoo janaabo qaba oo ku sheekaysan jireen ibnu kasiirkuna marka hore uu bilaabayo wuxuu odhanayaa bisanad saxiix buu saciid ibnu mansuur wakayruhu kusoo wariyeen marka dambe uu asarka soo arooriyena wuxuu odhanayaa calaa sharti muslim wuxuu ku sugan yahay shardiga muslim haddii mamnuuc arrinkaasi ay ahaan lahaydna jamaacada saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid ah ee iyagoo janaabadii aan ka maydhan masjidka dhexdiisa fadhiisanayay oo ku sheekaysanayey yani markaa may sameeyeen ama waa laga reebi lahaa weliba wax fardi iyo laba ka dhacay ma ahe jamaaca markaysaga laga tilmaamaya saas aawoodee imaam axmed ibnu xambal waxa uu doortay inaanu xaaraan ka ahayn masjidka inuu ku sugnaada laakiin daa'ifa culamada ka mida oo dee iyagu yidhi waa jiraan waanu kala farqinaynaa gabadha dhiigga leh iyo ninka janaabada qaba waayo gabadha dhiigga dhiigga leh waxaanaan laga aamin qabin in dhiiggaasi masjidka gaadho ayaan laga aamin qabin sidaas aawoodee iyaga waa u iyada waa u diideynaa laakiin ninka janaabada qaba yani mar haddii daliil ka xaaraantinimeynaya aanaan haynin oo saxiixa waxaan leenahay alaslu bara'atu dhimma marka isaga waa u banaanta isaga waa u banaanta marka almuhim aayadda xukunka laynoogu sheegaya waxay tahay waa in salaada aan la loo dhawaanin iyadoo iyadoo la sakhraansan yahay bimacnaa xilliga ay salaaddu soo dhowdahay inaan khamre la cabin walaa junuban ilaa cabiri sabiilin waxaa looga jeedaa idinkoo janaabo qaba ha tukanina inaad maydhataan mooyaane allahuma ilaa inaad musaa musaafiriin tihiin musaafirkana waxaa u gaaliba dee inuu biyo waayo marka waxaa loo jeedaa inuu biyo waayey baa laga tilmaamaya oo kuwii socdaalka ahaaye safarka ahaaye janaabadu ay ku timi marka haaliban dee biyo heli maayo marka waxa weeye xukunka waxaa loogu gaar yoolo si gaara loogu sheegay iyadoo aayadda inta dambeba lagu sheegi doono falam tajiduu maaan waxaa si gaara loogu sheegay maadaama tan ay haalib u tahay inaanu markaa biyo helayn ayaa si gaara marka isaga loogu xusay waxaana weliba dhici karta aayaddu laba laba goor oo kala duwan inay soo degtay waana ta laga fahmaayo sabab nuzuulka kale ee aayatu tayamumka sheegaya oo waxa asaxbay in caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay ka ammaanaysatay ama ka caariyeysatay walaasheed asmaa qilaado ay lahayd yani shay jawaahir iyo wax lagu gurguray oo yani qoorta lagu xidho qilaadada caynkaasay ka ammaanaysatay qilaadadii baa ka luntay safarna waa lagu sugan yahay markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu diray koox saxaabadiisii ka mida si ay u doonaan oo u baadi doonaan baasha dumarku qoorta ay ku xidhaan ee luntay markaasay baadi dooneen baashi iyagoo doonitaankoodii doonitaankeedii ku maqan ayay salaaddii ku timi biyana waa waayeen dabeedna qayb ka mida waxay ku tukatay wayse la-aan bay ku tukatay nebiga sala allahu alayh wasalam markuu arrinkaa ogaaday ayaa waxaa ku soo degtay aayatu tayamum aayadda gagabaysiga sheegaysaa kusoo degtay xadiiskaas waxaa soo wariyey imaam axmed asalkiisuna bukhaari buu ku sugan yahay ibnu kasiirkuna wuxuu hormariyaa xadiidku hadduu saxiixaynka ku sugan yahay riwaayada imaam axmed markaa inuu marka hore soo arooriyo waxyaalaha la sheego waxaa ka mid a in la yidhaahdo musnadka imaam axmed wuu qaybsanaa oo waa xafidsanaa marka ugu horeysa musnadka imaam axmed xadiidka hadduu ku sugan yahay intuu soo arooriyo bisanadi ayuu dabeedna markaysa marka dambe sheegaa in bukhaari iyo muslim soo wariyey oo ku dullisa marka ibnu kasiirku wuxuu baxsinayaa mas'ale ku saabsan aayatu tayamumka xadiiskaasi maca yimin waxayna aqbali kartaa inay noqoto aayat lmaa'ida iyo inay noqoto aayat nisa wuxuuna arjaxayaa inay aayat nisa tahay say kusoo degtay aayatu tayamumka xadiisku sheegaye sabab nuzuulka u ahi inay tan tahay wuxuu ku arjaxay ibnu kasiirku macnahaas wuxuu yihi aayaddan aayat nisa waxay soo degtay wakti khamrigu uu banaanaa ayay soo degtay khamrigana waxaa la xaaraantinimeeyey gaswatu uxud dabadeeda marka way ka horeysaa aayaddani xagga nuzuulka aayat lmaa'ida way ka horeysaa maadaamay ka horeyso waxaa lagu xambaarayaa aayat nisa in looga jeedo aayatu tayamumka tarjiixa caynkaasuu samaynayaa waxaanad moodaa inuu ku dhisaayo inay isla socotay oo aayaddu isla mar ay soo degtay oo ixtimaalka inay laba goor soo kala degtay inay aqbali karto taa kuma socon marka calaa haada haddii la yidhaahdo aayadda u sabab ka ahayd tayamumka sharciyeynteeda aayadda ku soo degtay baan ujeedaa waa qadarkan فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم waxaa muxtamal ah walow ibnu kasiir inkastaanu marin in intan dambe wain kuntum mardaa aw calaa safarin laga bilaabo inay gaarkeeda usoo degtay almuhim siday doontaba ha noqotee ama ha soo wada degto ama kala laba goor ha soo degteen walaa junuban ilaa caabiri sabiili laba tafsiir baa ku jira labada tafsiirna insha allah waxaa arjaxa in looga jeedo idinkoo musaafiriina mooyaane oo biyo yacni waayey mooyaane idinkoo janaabo qabana salaada ha u dhawaanina ilaa a ka maydhataan ilaa a ka maydhataan wain kuntum marda aw calaa safarin aw jaءa axadu minkum min algaa'iطi aw laamastum الnisaءa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba xadiiska صaxiixaynka waxaa ku soo arooray inuu usayd ibnu xudayr markii aayat tayamum markii tayamumka la sharciyeeyey oo qilaadada caaisho ka luntay aawadeed raggii ku baadi doonay ee biyo waayey sababtooda sababtooda lagu sharciyeeyey inuu usayd ibnu xudayr ku yidhi reer abubakar ma hiya biawali barakatikum ya ala aba bakrin ya ala abi bakrin ya ala abi bakrin tani ma aha barakadiinni koowaade ugu horreysay ma aha reer abibakarow imaam axmedna wuxuu usoo wariyey ma hiya biawali barakatika ya caaisha caaisha ay barakadaadii ugu horreysay tani ma aha bimacnaa barakaad kale iyo khayraad kale oo sababtaada ku xasilay ayaa jira ee tani tii ugu horreysay maaha tayamumka waxaa loo sharciyeeyey xadaska weyn iyo xadaska yar mid walba waa laga gegabaysan karaa haddii qofku biyo waayo ama cudurdaaru biyaha u isticmaali kari waayey ay meesha taallo ruuxaasi ha ahaado mid safara ama ha ahaado mid neg bacd alculamaa waxay yidhaahdeen haddii marka waxa weeye walaa junuban ilaa caabiri sabiilin lagu fasiro musaafir biyo waayey cidda biyaha weyda aayadda inta dambaba waa lagu sheegay marka waxay noqonaysaa takraar xukum la soo sheegay haddana in lasii sheegayo taa waxaa lagaga jawaabayaa takraar kama dhalanayo faa'iide cusub baa ku jirta soo celinta la soo celiyey haddiiba laga soo qaado isku mar inay soo degtay faa'iidada cusuba ku jirtaa waxay tahay marka hore waxaa la yidhi ilaa a ka maydhataan ha u dhawaanina salaada idinkoo safara janaaba xataa markaa idinku dhacdo ilaa a ka maydhataan ba ha u dhawaanina salaada aayadda inta dambana aw laamastumu nisaa waa janaabadii waxaa loo soo celiyey calaa qawlin marka lagu socdo waa sida ibnu cabbaas iyo tafsiirka waynu sheegi doonaa ay ku fasireen marka lagu socdo waxaa loo soo celiyey janaabada lafteeda si laynoo sheego markaa biyo la waayo in tayamum la isticmaali karo maqaamkoodii degi karto oo haddii inta kale la sheegi lahaay oo aw laamastumu nisaa aan lagu dari lahayn rubama in dadka qaarkood u qaadan lahaayeen xadaska yar baa tayamumku bedel ka noqon karaa biyaha marka la waayo laakiin xadaska weyn kama noqon karo inay u fahmaan baa dhici kari lahayd marka si aan taasi u dhicin ayaa loo yidhi aw laamastumu الnisaءa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba wa calى hada la takraar tayamumka saynu sheegnay xadaska weyn iyo ka yar mid walba waa loo isticmaali karaa oo maydhashada bedel buu ka noqon karaa waysadana bedel buu ka noqon karaa mid walba markii cudurdaarkii keensanayey tayamumka ama banaynayey la helo cudurdaarka gagabaysiga banaynayaana wuxuu noqonayaa in biyo la waayo falam tajiduu maaan ahlucilmigu ama fuqahadu waxay ka istimbaadeen oo kala baxeen falam tajiduu maaan doonitaan biyaha la doonaa inay shardi tahay bay ka istimbaadeen siduu ibnu kasiir kuba tilmaamayo oo marka mar haddii la yidhi falam tajidu ma an aydan biyo helin dee inay baarbaareen baa laga fahmayaa doondooneen marka waa in la raadiyaa ama ruuxu inuu iska fadhiisto oo isagoo waxba aan raadin uu iska gagabaysto waa tasaahul arrinka noocaasa lagu sameeyo war biyii halkan dhow baa layaaliin dabeedna uu yidhaahdo biyi aniga ima muuqdaan ama uu cuskado lacalli la ablugu lacalli la ablugu wax saxiixa maaha xadiiska lagu soo wariyey lacalli la abluguhu mid saabit ah oo nabiga sala allahu alayh wasalam ka sugan maaha waa daciif yani ta noocaasi mid saxa maaha waxay sameeyaan baa laygu yihi bacdu shanaaqida oo madiine joogaa inay iyagoo masjidka ku jira waysadu markay ka jabto gogasha masjidka sidaa ay u saaraan gacmahu ay iska gegabaystaan biyihii oo duulayaana agtoodu yaaliy qasabaduu saa u duulaya tallaabooyin yar bay u jiraan ta noocaas wax saxa maaha ahlu cilmiguna ma qabaan arrin kalad ah asbaabta kale loo isticmaali karo waxaa kamid ah ruuxi waa mariido waa bukaa marka biyihii waaba hayaaye laakin biyaha ma isticmaali karo waxa haya xanuun aanu biyaha u isticmaali karin wuxuuna ka baqayaa xanuunkaas inuu kusii kordhiyaan biyahaas ama bogsigu dib u dhaco ama xanuunku ku riiq dheeraado taasaa ka mid a waxyaalaha loo isticmaali karo waana tii ku soo aroortay xadiiskii xadiisu ljabiira yani tayamumku waa kusoo waa ku soo arooray gegabaysigu qadarka tayamumka sheegayana culamada qaarkood waa isku quweeyeen min xadiisi jaabir o min xadiis ibn cabaas ka sheekh albani fi tamaam lmina fi tacliiq ala fiq suna ama tayamumka qadarkaa sheegaya mooyaane inta kale xadiisku waa daciif oo lama cuskanaayo lama cuskanaayo waxaa la miday culamadu ay ilxaaqiyeen ruux waaba caafimaad qabaa lakin wuxuu ka baqayaa in biyuhu aad baabay u qabow yihiin qabowgaa daraaddii waxaabuu ka baqayaa in wadnu istaaga hadduu maydho waxaanu u badinayaa in ama xanuun uu ku keensanayo ama uu wadnuhu istaagayo ama wax lamida ama talaf cudwi ha ahaato ama dhimashaba ha noqoto wahaakada ta noocaas oo kale ana waxa weeye waa loo isticmaali karaa tayamumka iyo gegabada haddii ay ku soo aroortay saxaabigii camr bnu caas inuu waxa weeye gegebaystay isagoo biyo haya markuu ka baqay qabowga ka baqay inuu dhinto ou nebigu ku yidhi asallayta biasxaabika wa anta junub deedna u yihi ya rasuula allahi waxaan maqlay ilaahay oo yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima deedna nebigu sala allahu alayh wasalam kuma inkirin waa dhoola caddeeyey marka taana waa loo isticmaali karaa tayamumka ama gagabada tayamumka sida loo gagabaysanaya waa sidee fuqahadu aqwaal bay ka leeyihiin qaar yidhaahdo waxa weeye wejiga iyo labada gacmood ilaa laga gaadhayo yacni mirfiqeynka ama xusullada laga gaadhayo xusullada ama suxullada kolba sidaad u taqaan kaasi waa qowl waana darbatayn odhanayo ma sida ay shaaficiyadu markaa qabaan qowl labaad wuxuu leeyahay maya waa labada kafaynka labada cukur labada gacmood cukuradooda iyo wejiga waana darbatayn qowlka saddexaad wuxuu leeyahay maya waa wejiga iyo labada kaf labada cukur laakiin waa darba waaxida qawlkaa ugu dambeeyaana ugu saxiixsan oo axaadiis saxiixa ku soo aroortay ama axaadiista darbataynka sheegaysa min xadiisi ibni cumar wagayrih yani isagu ma asixin ibnu kasiirka laftiisuna waa caddaynayaa inaanu marka asixin tafsiir ibnu kasiir macnaha caynkaasi waa caddaynaya culamo kalena waa caddeeyeen marka almuhim axaadiista صaxiixaynkiiyo kayrkoodba ku timi xadiisi camaar wagayri waxay tilmaamayaan darba waaxida inay tahay oo wejiga iyo labada kaf la masaxaayo ayay sheegaya sidaasaana صaxiixo qawi ah wallahu aclam ruuxii haddii waxa weeye janaabo qabo oo biyihii uu waayo janaabana qabo maydhana magagabu u isticmaalaya waysadana magagabo kale u isticmaalaya mar hadday noqoto gagabo un inuu isticmaalayo xaalka caynkaas ah culamada qaarkood aqwaal bay ka yidhaahdeen laakiin sida saxiixa qawiga waxay tahay gegebo keliya inuu isticmaalayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam camaar uma sheegin laba gegaba inuu u baahan yahay wuxuu ku uhi inamaa kana yakfiika an taqula biyadayka haakada wax kalaba maaha waxa kugu fillayd buu yihi inaad gacmahaaga sidaa ku tidhaahdo wadaraba biyadayhi larda gacmihuu labada dhulku ku dhuftay dabeedna wuxuu ku masaxay wejiga iyo labada cukur hadday waajib ahaan lahayd baysa weysada bedelkeedana inuu gagabo kale isticmaalo xaalka caynkaas ah nebigu waa sheegi lahaa wa ta'khiru lbayaani can waqti alxaajati fi xaqihi laa yajuuzu bilijmac allah wuxuu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey walaa taqrabu asalaata ha u dhowaanina asalaada wa antum sukaara walxaal antum idinku sukaara aatiin qaar sakhraansan aatiin salaada ha u dhowaanina xataa taclamuu ilaa aad ka garanaysaan maa taquluuna ka odhanaysaan ilaa ad ka garanaysaan walaa junuban xaalaad janaabo qabtaanna ha u dhowaanina wa antum sukaara bay ku cadfantahay ilaa caabiri sabiilin xaal axwaasha ka mida ha u dhowaanina ilaa xaala kawnikum caabiri sabiil xaal aad tihiin qaar waddo ka gudbaaya oo waddo goynaya aad tihiin mooyane bimacnaa musaafiriin aad tihiin mooyaane oo yacni aad biyo weydaan waayo waxaa u haaliba xaalkaasoo kale in biyo la waayo xataa taktasilu ilaa ka maydhanaysaan ha u dhawaanina salaada ha u dhawaanina wain kuntum mardaa haddaad tihiin qaar buka aw calaa safarin ama ad tihiin qaar socdaal iyo safar ku sugan aw jaa'a ama uu yimaado axadun mid minkum idinka idinka midi min algaa'iti meesha loo kor tago uu ka yimaado lagu soo xaajo guto aw laamastum ama aad taabataan annisaaa dumarka aad taabataan taabashadan dumarka waxaa ku sugan laba qowl cabdullahi ibnu cumar wagayrihi waxaa ka asaxday inuu yihi aw laamastum الnisa waxaa looga jeedaa aljasu bilyad gacanta in lagu taabto waana ka asaxday cabdullahi bnu cabaas cabdullahi bnu cumar cabdullahi bnu cumar waa ka asaxday hayrihi oo saxaabada ka midana waa laga soo wariyey cabdullahi bnu cabaasna waxaa ka asaxday aw laamastum الnisaa waxaa looga jeedaa galmada ayaa cabdullahi bnu cabaasna ka asaxday saciid ibnu jubayr oo ardaygiisii ah ayaa u yimi ibnu cabaas dabeedna wuxuu yihi waxaanu isku khilaafnay aw laamastum الnisaa qoladii mawaalida ahayd ee bimacnaa addoommadii la xoreeyey ahaan jirtay iyo qoladii markaa carabta ahayd baa isku khilaaftay maxay kala yidhahdeen bu yidhi saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi mawaalidii waxay yidhaahdeen nimankii addoommaha ahaan jiray ee la xoreeyey waxay yidhahen aw laamastum الnisa waxaa looga jeedaa taabashada in gacanta lagu taabto o kale carabtina waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa jimaaca ama galmada loo jeedaa labada qolo iyo mad raacday buuhi xagga mawaalidan ku jiray buuhi markaasi waa laydinka qaalib noqday buui waa laydinka qaalib noqday waxaa saxa in looga jeedo galmada looga jeedo in allaha kariimu yakni bima yashaau bima sha bima shaa yani ilaahay waa kariim oo waa wanaagsan yahay oo wuxuu doono ayuu ku kinaayoodaa bimacnaa waxyaalaha qabiixa ah ee xun yani si sarbeeba ayaa loo sheegaa ow ilahay u sheegaa marka lamsiga iyo masiga dhammaan waxaa looga jeedaa buu yihi markaysaga galmada looga jeeda saasuu ku fasiray cabdullahi ibnu cabaas calaa kulli xaal saxaabada yani carabta ahaa laftooda dee qaar ku tegay waa jira qowlkaa kale laakiin waxaa lagu xambaarayaa ciddii markaa mawdica wada joogtay ayuun baa sidaa u kala baxay oo cabdullahi ibnu cumar ba wa inaga sheegnay inay ka asaxday inuu yihi aw laamastum الnisa waxaa looga jeedaa taabashada waxay ka qaateen fuqahada qaarkood oo shaaficiyadu ka mid yihiin taabashada dumarka la taabtaa inay waysada jebinayso laamastum iyo lamastum waa qira'atan sabciyatan saasay ka qaatay ibnu jariir atabari waxa uu arjaxay qowlka odhanaya aw lamastum الnisaa waxaa loo jeedaa galmadaa loo jeedaa wuxuuna ku arjaxay xadiiska nabiga salى اllahu alayه wasalam ka soo arooray ee sheegaya inuu rasuulku salى اllahu alayه wasalam anahu qabala bacda nisaa'ihi uma kharaja ilى الsalaaةi walam yatawada nebigu inuu dumarkiisii qaarkood inuu dhunkaday dabeedna salaada inuu u baxay isagaan weysaysan xadiiskaasina waa xadiis صaxiixa daara qudni wagayruh ayaa quweeyey oo sheegay inuu xadiis qawiya yahay marka almuhim waxa uu yihi mar hadduu nebigu salى اllahu alayh wasalam intuu zawjaadkiisii iyo ooriye ooridiisii qaarkood inuu dhunkaday dabeedna uu salaada u baxay aanu kana weysaysan taasi waxay kutusinaysaa inaan dhunkashada ninku uu xaaskiisa dhunkado inayna weysada ka jebinin ibnu jariir atabari baa tafsiirkiisa ku odhanaya ibnu kasiirkuna waa ka soo raraya marka sida saxiixa qawiga ahi waa inay tahay ow laamastumu nisaa sida cabdullahi bn cabbaas ku fasiray oo ah galmada in looga jeedo falam tajiduu dabeed aydaan helin maa anbiya aydaan helin fatayamamuu gagabaysta saciidan ayiban ay bisaciidin ayibin waxaa ku gagabaysataan oo uqasadaan yani ciid fiican ku gagabaysta oo bimacnaa waxa weeye daahir ah saciidka culamada qaar waxay ku fasireen ciidda bacdu ahli cilmina waxay ku fasireen saciidka ma calaa wajhi lard waxa arlada korkeeda ku sugan yani ciid ha noqoto dhagxan ha noqoto yani nuurad ha noqoto oo nuuraddii waxay ka mid tahay waxa arlada korkeeda ku sugan ama oogadeeda ku sugan oo waxay ahan saciid waxaa la yidhaahdaa wixii calaa wajhi lardi ku sugan bacdu ahli cilmina waxay ku gaar yeeleen ciidday ku gaar yeeleen waliba culamada qaar waxay kusii gaar yeeleen ayiban marka la yidhi waa inay boord leedahay bay yidhahdeen sida waxa weeye shaaficiyadu ba ay yidhahdeen laakiin waxa fiican in la yidhahdo ayiban waxaa loo jeedaa daahira xaggay ayib inay boord leedahay ka qaateen waxay ka qaateen walbeladu ayibu yakruju nabaatuhu biidni rabbih dhulkuna haddii aanu markaa boord lahayn nabaad kama soo baxa bay yidhahdeen nabaad kama soo baxo oo hadda dayibka halkan la laynoogu sheegay ma waxaa loo jeedaa meesha wax ka soo baxaan waxaa la ogsoon yahay dhulka markaan yani markaa najaasadu ay ku sugan tahay ee saxarada iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ciidda markaysa markaa lagu cararrogay sida wax uga soo baxaan waa ka fiican tahay dhulka kale miyaa la odhanayaa waxa weeye ka noocaas oo kale waxa weeye waa lagu gagabaysanaya maya marka haddaba waxa weeye macnaha bixitaanku waa shay kale dayibnimada hadda maxalkaa si gaara loo isticmaalay laakiin hadda halkan waxaa laga tilmaamaya looga jeedaa oo mutawaatirah baabutahaara la joogaa inuu daahir yahay ba markaysa marka waxaan yani awla oo saasa fiican famsaxuu biwujuhikum ku masaxa wajiyadiina wa aydiikum iyo gacmihiina gacmahana axaadiista saxiixaynka iyo keyrkood ba caddaysay waxaa loo jeeda inta kafaynka cukuradaa loo jeeda ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay cafuwan mid cafin badan oo kafuuran dembi dhaafis badan qala allahu tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yashtaruuna adalaala alam tara ma ogtahayguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutu uutuu la siiyey nasiiban qeyb la siiyey min alkitaabi kitaabka ka mida la siiyey waxaa qeyb kitaabka ka mida la siiyey yashtaruuna adalaalata xaalay baadi iibsanayaan ama bedelanayaan bimacnaa ay niyeysan yihiin inay baadi ku doorsadaan hanuunka oo hanuunka ka tagaan oo baadida qaataan waa xaala manwiya wa yuriiduuna waxay rabaan ama waxaa kitaabka nasiib ka mida la siiyey wa yuriiduuna iyo xaala ay doonayaan an tadilu sabiila inaa waddada ka luntaan ama baadida waxay doorsanayaan la yidhaahdo oo yashtaruuna faacilkeeda laga xaaleeyo wa yuriiduuna walxaal hum iyagu yuriiduuna ay doonayaan oo laga dhigo jumla xaaliya waana jumla ismiya laga dhigo hum loo qadaro maadaama uu ficil mudaarico muhbata uu yahay ficil mudaarico muhbati hadduu xaal noqdo wowga waa laga saara wow lama gesho marka wixii la arko iyadoo wow ku jiro jumla ismiya inay tahay lagu aweeyaa oo mubtada loo qadaraa sida ibn malik ba sheegay wagayru wa yuriiduuna waxay baadida doorsanayaan oo ku bedelanayaan hanuunkii oo hanuunka ka tegayaan walxaal hum iyagu yuriiduuna ay rabaan oo doonayaan an tadiluu inaa ka luntaan asabiila waddada xaqa ah ka luntaan ay sidaa rabaan wallahu ilaahay aclamu isaga u aqoon badan biacdaa'ikum cadowyadiinna isaga u aqoon badan wakafaa billahi ilaahay baa ku filan waliyan mid gargaaro ah وكفى بالله إلهي باكفلا نصيرا مد هيلية يعني مد إذن هيلية مد إذن قرقارة ربي با إذن كفلا وإذن كافنا ألم ترى ما أكتب علمها وما كنا ماضي إلى الذين كو انتكاها طيؤوتوا لسيين نصيبا قيب لسيين نصيب كاسو من الكتاب كتابك كمدا يشترون الضلالة وحقيب كتابك كمدا لسيي حال أي بدلنا أيام بادية بمعنى أي ربان إن أي بادية هنوك بدشان وهنوك كسقان وبادية قاتان waxay hanuunkii baadi ku doorsanayaan wayuriiduuna walxaal hum yagu yuriiduuna ay rabaan an tadiluu inaad ka luntaan oo ka habowdaan asabiila waddada xaqa ah sabiilku waa mucaraf kii xaqa ahaa baa loo jeedaa machuudka ahaa wallahu ilaahay aclamu isaga u aqoon badan biacdaa'ikum cadawiyadiina isaga u aqoon badan marka inay cadawiyo yihiin ayuu ilaahay inoo sheegaya waxayna la rabaan muslimiintu inay lumaan iyaguna waa lumeen wakafaa billahi ilaahay baa ku filan weliyan mid gargaaro ah oo ilaaliyo ah wakafaa billahi ilaahay baa ku filan nasiiran mid hiiliye ah yani rabbi baa idin hiilinayo idin gargaarayo isagaa idin kaafinaya loo jeeda min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih min aladiina haaduu kuwa yahuudiyoobay ka mid ahaadeen yuxarifuuna ay qawmun qolo oo yuxarifuuna bedelaya alkelima kelmadaha can mawaadicihi meelahoodii ka bedelaya yani minta tabciidyada dabadeed mawsuufka in sifadiisa iyadoo la sheegay yani mawsuufka in la xadfo oo sifadiisu ay joogto culamada nuxaadda jamaaco kamid a banaysay oo siba sibawahi ka mid yahay calaa haadaa bay ku xambaareen culamada qaarkood oo qawmun oo yuxarifuuna lagu sifeeyey baa qawmun la xadfay waxaa kaloo loo tawjiihiyey in la yidhaahdo mawsuulkii baa la xadfay sibadiina waa la waa waa waa la sheegay ومن الذين هادوا يحرفون أي من يحرفون الكلمة عن مواضعه لكن تاس علماء بدن أنه حد كم إذا ديدة أبصرين تو بدن سيدا هرين مرين من الذين كوي بي كم إذا هادين هادوا يهودي بي مفسرين تبدن كودنا من تا وحي مرين تبعيض إني تاهي ابن كثير كيساقوا وحي مرين إني بيانية تاهي بيان الجنس قاعدة بيان الجنس لقوا يقانينا waxaad moodaa daabitka inaanu ku rumoobeyn laakiin ibnu kasiirku isagu wuxuu maray in bayaan lijiis inay tahy min aladiina kuwii yahuudiyoobay ka mid ahaadeen yuxarifuuna ay qawmun qolo oo yuxarifuuna bedelaaya alkelima kelmadaha bedelaaya can mawaadicihi meelahoodii ka bedelaaya wa yaquuluuna odhanaya samicnaa waa maqalay wa casaynaa waa caasinay oo waa khilaafnay wasmac maqal maxamedow hayra musmacin xaal aad tahay midaan waxba la maqashin aad tahay yacni maqal waxay uga jeedaan ducaa-u calayhi inay ku habaarayaan kaanahu ay leeyihiin maqal waxba ha maqline waraacina waxay kale odhanayaan raacina bay odhanayaan daahirka waxay u eg tahay na na sug ama na ilaali inay tahay waxay se iyagu u jeedaan macno xun oo cay ah waxay u jeedaan min alrucuunati oo nacasnimada ah laakiin siiqada waxaad moodaa waafiqitaanka ishtiqaaqa ay sheegayaan siday u waafaqaysa inay nadar ku suganta bacdu culamaana waxay yidhahdeen afkooda cibriga baa eraygani cay ku ahaa qolada yahuudda dabeedna waxay uga qasdayeen macnihii uu luqadooda iyo afkooda ku ahaaya cayda ahaa bay uga jeedeen bay yidhahdeen culamada qaar oo carabi si inay ufasiraan doonay waa jiraan oo yidhi wa raacina waxay ujeedeen min alrucuunati ama min aricaayati oo raacina ay raaci hanaminaayo kan kaanahu ay leeyihiin yataana raacina baa la odhan lahaa ya baa la keeni lahaa calaa kulli xaal waxay ujeedeen korka waxay u muujinayeen hadal wanaagsan inay ku hadleen hoostana waxay uga qasdayeen macno xun oo cay ah waxay sidaa odhanayaan raacina layan bialsinatihim xaal ay yihiin qaar carabadooda qalloocinaya ay yihiin oo carab dalable ay ku hadlayaan ay laawiina bialsinatihim carab dalab le xaal ay ku hadlayaan bimacnaa qaar carabkooda qalloocinaya xaalay yihiinoo macno xun u leexinaya oo uga jeeda wa tacnan iyo xaalay markaa durayaan oo dhaleecaynayaan fi diini diinka ay dhaleecaynayaan walaw anahum qaaluu hadday sugnaan lahayd inay yidhaahdaan odhaahdooda hadday sugnaan lahayd ay yidhaahdaan samicnaa wa atacnaa waa maqalay waana ateecnay waa yeelay wasmac maqal anagana wax naga maqal wandurna yani marka waxa weeye nasug ama wandurna ay wandur ilayna xaggayaga soo jalleec oo soo eeg waa xadfiya isaal lagu sameeyey lakaana khayran lahum odhaahdaasi waxay u noqon lahayd mid khayr u leh wa aqwama mid u toosan bay noqon lahayd sida kale ay yidhaahdeen toosnaan iyo khayrtoonna ma leh ismu tafdiili huna laysa calaa baabi walakin lacanahum allahu bikufrihim ha yeeshe ilaahay baa nacdalay wuxuu ku nacdalay sababtii gaalnimadooda gaalnimadooda daraaddeed buu ku nacdalay falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan in yar oo ka mida mooyaane intooda kale rumayn maayaan in yar oo ka mida mooyaane intooda kale rumayn maayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba yaa ayuha aladiina kuwii uutu lkitaaba kitaabka la siiyayo aaminuu rumeeya bima nazalna kaanu soo dejinay rumeeya ayuu ilaahay yidhi musadiqan waxaanu soo dejinay xaaluu rumaynaayo lima macakum kala jirkiina ahaaday xaaluu rumaynayaanu soo dejinay buu ilaahay yidhi waxaad rumaysaan min qabli an natumisa intaanaan masixin oo yani baabi'in wujuhan wejiyaal aanaan masixin masaxaadda waxaa loo jeedaa tamsi in lagu sameeyo wejiga in la simo oo indhihii jeexnaa iyo afki iyo sanki iyo waxoo dhan ba wax isku malaasan oo sidaa u simanoo wada markaa salaantaasoo kale markaa siday tahay laga wada dhigo oo afki iyo indhihi iyo sanki iyo waxaba la masaxo marka culamada qaarna waxay ufasireen macnaha daahirkaa bay markaysaa ku fasireen yana sida aqcadka qaarna waxay ufasireen suuradda in la qalibo wax kale laga dhigo min qabli an nadmisa intaanaan markaa masixin oo baabi'in wujuhan wejiyo aanaan markaa masixin bacd alculamaa min baabi xadfi lmudaaf bay yidhahdeen oo waxay yidhahdeen ay suwara wujuhin wejiyaal sawirkood aanaan masixin oo fanaruddaha aanaan u celin calaa adbaariha dhabaradooda marka aanan u celin bimacnaa sida xagga qadaadka iyo xagga kale aanan isku mid ka dhigin aw nalcanahum ama intaanaan nacdalin ka hor kaman kamaa lacannaa sidaan u nacdalay si la mid ah ay lacnan ka lacnina asxaaba sabt kuwii sabtida u saaxiibkaa aanu nacdalay sidaan u nacdalay oo kale si la mida aanaan u nacdalin yani kuwii sabtida xadgudbaa loo jeeda ee xeeladda sameeyey wa kaana amru llahi wuxuu ahaaday amarka ilaahay mafcuulan mid la samaynayo fulaayuu ahaaday aayadda hore ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay yuhuudda ka mid yihiin qolo taxriif samaynaysa oo bedelaysa kelmadaha ha ahaato kelimaadkii tawraadeed iyo waxa kale lagu yidhaahdaba qaar taxriif ku samaynayo bedelayaa ku jira nebigana markay u yimaadaan samicnaa waa yani wacasaynaa bay odhanayaan bacd alculamaa waxay yidhahdeen afka samicnaa bay ka odhanayaan ficil ahaanna wacasaynaa bay u odhanayaan waxayna odhanayaan yani na maqal yani waxba ha maqlin nabiga sala allahu alayh wasalam waa habaarayaan waana caayayaan waana caayayaan marka nebiga markaa in la caayaana waa arrin markaysa markaa cadiima waqtiyada qaar intay nebiga u yimaadaan sala allahu alayh wasalam sidii aayaddii suurat lmujaadala bay kusoo degtay ayay waxay ku odhan jireen assaamu calayka waxayna u muujinayeen inay assalaamu calayka ay si caadiya u salaameen waxayna uga jeedeen geeriyi korkaaga ha ahaato inay habaaraan bay doonayeen marka laamkay ka tegayeen oo assaamu calaykay odhanayeen nabiguna sala allahu alayh wasalam waa fahmay waxaan ugu jawaabi jiray wacalaykum wa calaykum buu odhan jiray sidii oo kale ereyga raacina u isticmaaleen iyagoo macno cayo uga jeeda yani saas oo kale u isticmaaleen eraygu hadduu markaa yahay mid laba macno is aqbali kara macnaha faasidka hadduu ruuxu u jeedo yani waciidka yani markaa ka dhasha macnahaas waa yeelanaya walow macno kaloo saxiixaba ha yeeshe laakiin mu'miniintii markii hore isticmaalaysa erayga raacina macnaha faasidka xun ugamay jeedin marka lafdigu daahir ahaan waa iswaafaqsanaa laakiin qasadka ayaa kala duwanaa saas aawadee mu'miniintana min baabi sadi bariica looga nahyey waha odhanina lagu yihi raacina markaysaga ha odhanina sida aayat lbaqara aynu kusoo marray allah wuxu uhi min aladiina haaduu kuwa yahuudiyo buu ka mid ahaadeen yuxarifuuna alkalima ay qawmun qolo oo yuxarifuuna alkalima haddii la yidhahdo yuhuudda dhammaantood miinay sida ahayn sida ibnu kasiir kuba u wado waxaa laga jawaabi karaa sida mufasiriinta badankooda ay tilmaameen oo tabciid ay ku fasireen yani waxay uqaybsan yihin yahuuddu qaar iska atbaaca oo iyagoo caamo ah oo dee wixii ay u sheegaan un iska raaca kuway culamada u qabaan ee wadaadada u qabaan iyo qaar waxa weeye hogaamiyeyaala kuwa taxriifka samaynaya waa kuwa hogaamiyeyaasha ee marba gees u sujinaya waatuu nabigu yihi sala allahu alay slam xadiiska saxiixaynka low aamanat bi casharatu min alyahuud la aamanat biy alyahuudu kulluhun toban yahuudda ka mid a hadday rumayn lahaayeen yahuudi intay laegtahay way wada rumayn lahayd tobankaasi waa tobanka muqadamiinta agtooda ka ah ee kubaradooda ah ay wax weydiiyaan kuwaasay daba joogaan marka waxa weeye kuwa taxriifka samaynayaana waa kuwaas waa kuwa culamada iyo wadaadada iyo de wax u ah ee iyagu markaysa markaa kelmadda la maqlaayo leh kuwan kale waa caamo iska daba socota oo kufriga iyo gaalnimadaa ku raacay la xukun bay yihiin laakin waxa weeye taxriifka bidaat qolada samaynaysaa ee sharka daberaysaa ee sharka ku hogaaminaysaa waa kuwaas kuwana sharkii bay ku adeeceen oo ku raaceen naartana waa wada leeyihin allah wuxu uhi min aladiina haaduu kuwii yahuudiyo buu ka mid ahaadeen yuxarifuuna alkalima ay qawmun ama fariiqun qolo oo ama qayb oo yuxarifuuna alkalima bedelaya kelmadaha can mawaadicihi meelahoodii ka bedelaya wayaquuluuna odhanaya samicnaa waa maqalay wacasaynaa waa caasinay wasmac maqal bay odhanayaan muxamedow oo na maqal hayra musmacin xaalaad tahay midaan waxba la maqashin aad tahay marka waxay uga jeedaan waxba ha maqlin culamada qaarna waxay yidhahdeen waxay uga jeedaan wax aad yani ku faraxda iyo wax ku raaligeliyaha maqlin qaarna waxay ufasireen culamada qaarkood aslanba waxaa maqlin shaynaba oo samam iyo dhegela-aan bay ku habaarayaan calayhim lacaa-in allah waraacina waxay odhanayaan erayga raacina bay odhanayaan iyagoo moodsiinaya inay uga jeedaan yani macno wanaagsan oo na ilaali yani marka waxa weeye yani marka inay uga jeedaan ay moodsiinayaan waxayna uga jeedaan macno caya waxay sidaa odhanayaan layan bialsinatihim ay laawina bialsinatihim xaalay carabadooda qalloocinayaan carab dalable ay ku hadlayaan watacnan iyo xaalay durayaan oo dhaleecaynayaan fi diini diinka walaw anahum qaaluu ay walaw habata qawluhum hadday sugnaan lahayd odhaahdooda ay yidhaahdaan samicnaa waa maqalnay wa aطacnaa waa aطeecnay wasmac maql wandurnaa nasug min almuraacaat yani markaa sida loo yidhi oo kale markaa waraacina yani waxa weya na ilaali bimacnaa fahamka iyo waxa aanu markaysa markaa yani aanu si aanu wax u fahano si aanu markaa u garanno yani waxa weeye mustawahayaga nagula hadal yani waxa weeye na ilaali oo yani marba waxaanu markaa garan karno noo sheeg ama aanu weelayn karno yani wahaakada marka wandurnaana ay tahay markaa na sug a na sug ama wandurna ay wandur ilayna xaggayaga soo jallec oo soo eeg sidaa hadday odhan lahaayeen lakana khayran lahum odhaahdaasi waxay u noqon lahayd mid u khayr badan mid u khayr leh mid u khayr leh sida kale yeeleen khayr kuma jiro ismu tafdiil huna laysa calaa baabi wa aqwama mid toosan bay noqon lahayd oo quman sida kale yidhaahdeen waa si qalloocan oo yani xun wey walakin lacanahum allahu ha yeeshe ilahay baa nacdalay ilahayna xaqiiqatan waxbaa u nacdalaa yani bacdu nnaas iyagoo ta'wiil aan uqasdayn bay waxawilaan oo waxay ku fasiraan in looga jeedo lacnada laazimkeedun looga jeedo oo ah inuu naxariistiisu ka fogeynayo ya laakin xaqiiqatanna ilaahay wax waa ugu saliyaa o waxna cidna waa nacdalaa cidna waa ku saliyaa laazimka ka dhalanaya lacnaduna waxay noqonaysaa altardu walibcaadu min raxmat illah yani fogeynta naxariista ilahay laga fogaya waa laazimkii ka dhalanayay walaazim lxaqi xaqun lakin xaqiiqatan ilahay wax waa nacdalaa nasif allah bima wasafa bihi nafsa ma odhanayno ilahay wax ma nacdale waxaa looga jeedaa naxariistiisu ka fogaya odhan mayno hada ta'wiil haddii asalka macnaha la nafiyo waa ta'wiil lakin haddaanu ruuxa asalka macnaha nafiyin ee laazimka uu sheego marka yaxtamil inuu markaa asalka macnaha nafyinaayo iyo inaanu nafyinayn labada mid walba o aqbali karta waa la istifsaari karaa lakin hadduu yidhahdo ilahay wax ma nacdale waxaa looga jeedaa naxariistiisu ka fogeeyaa hada caynu ta'wiil waana bail ilahay xaqiiqatan buu wax u nacdalaa xaqiiqatan buu cidduu doona ugu saliyaa xaqiiqatan buu cidduu doona u nacdalaa yani waxa weeye sidaas yadaa waa in markaa sida adiladu sheegtay yaan lagu tagaa culamada ahlu sunaha qaarkoodna macnaha noocaasa waa caddeeyeen wuxuu ilaahay ku nacdalay bikufrihim sababtii gaalnimadoodu ku nacdalay falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliila in yaroo iyaga kamida mooyaane inta kale rumayn mayso sidaa waa loo fasiray qaliilka markaa rumaynayana waxaa loo jeeda cabdullahi ibnu salaam iyo marka waxa weye afraad kale oo iyaguna kamida markaa yahuuda bacdu ahli cilmina waxay ufasireen falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan ay ilaa iimaanan qaliilan iimaan yar mooyaane iimaan kale rumayn maayaan iimaankaa qaliilkiina waa midaan naafic ahayn oo aan kufrigii diideyn siduu ilaahay uu yihi wamaa yu'minu akharuhum billahi ila wahum mushrikuun in saasoo kale laga tilmaamayo marka qaliilka in looga jeedo bimacna alcadam culamada qaar waa isticmaaleen yani macnaha noocaasa waa ku fasireen baan ujeedaa lugat lcarabna qaliil bimacna alcadam waa loo isticmaalaa ibnu kasiirka laftiisuna macnaha noocaasa waa tilmaamaya in yani iimaan naafica iyo inan rumaynayn in loo jeedo oo qaliilkaasi iimaankii naafica ma aha horaan usoo cadeeye bu i bimacna fi suurati lbaqara faqaliila ma yu'minuun ayaan kusoo cadeeyey buu markaysaga u yihi halkaana wuxuu kusoo arooriyey aqwaal in carabtu isticmaasho yani qaliilka bimacna alcadam iyo waxyaalaha lamidka qalama ra'aytu kada yani marka in la yidhahdo ma arag iyadoo looga jeedo falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliila in yaroo iyaga kamida mooyaane intooda kale rumayn mayso wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk